بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين waxaan kusoo jirnay manduumadii la dhihi jiray alraxbiya fi lfaraa'id manduumadaas waa dersigii shanaad dersigaan halkan ka qaadanayna in shaa allahu tacaala waxaa la yidhaahdaa baabu man lahu nisfu baabu man lahu nisfu wuxuu baab yahay ummadda ama duulka ama dadka nis wax ku dhaxla nis waa kala badh soo halkaa nooma joogo nis dadka wax ku dhaxla taas baa laga hadlaya aayadaha mayn dhoweyto aan mar soo maraynay oo laga yaabo kelimaadkeeda qaar inaynaan wada dhihin walaalaha markii laga hadlayay fain kaana lahu ikhwatun faliummihi الsudus min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca aayaddaas iyo aayadda kale oo wain kaana rajulun yuurahu kalaalatan aw imra'atun walahu akhun weeye meeshaas aw ukhtun falikulli waaxidin minhum asudus fain kaanuu akara min dalika fahum shurakaa'u fi huluth waa kuwii walaalihii li'umka ahaa wey marka lafdigeedu waa sidaas dadka nis iska leh ama kala badh xoolaha qaata baa halkan laga hadlaya oo nis wax ku dhaxla fannisfu nisfku iyo kala barku fardu khamsati afraadin afraad oo shana faralkood wey shan qolo ayaa wax ku dhaxla afraad oo shana faradkood weeyaan nasiibkood weeyaan shan qolaa wax ku dhaxasha azawju zawjkaa wax ku dhaxla ninka dhabay gabadha dhimatay zawj baa la yidhaahdaa marba waxuu wax ku dhaxlaa nis kalabar wey xoolahay ka dhimatay kalabarkeed buu qaataa mar waa markii wax ilmo ah oo ay dhashay gabadhaasi aysan ka tegin wiilay dhashay ilmo uu dhalayna aysan ka tegin walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad soo ma ahayn raggiiow kala bar baa leedihiin xoolaha ay xaasaskiinnu ka dhinteen haddaysan ilmo lahayn ilmo ay dhashay hadday doonto ninkaan iyaysan u dhalin nin kale ha u dhasho waa inay ilmahay dhashay aysan jirin wiilay dhashay ilma u dhalayna waa inuusan jirin xoolaha kala barbu ninkaas leeyahay ilmahan wiil iyo gabar wuxuu doono ha noqdo isaga ama ha u dhasho ama cid kale wal unfaa tii dhadigayd baa wax ku dhaxasha oo min al awlaadi awlaadda ka mid a qofka dhintay gabadhuu dhalay qof islaanta dhimatay qofka dhintay gabadhii uu dhalay iyana nis bay qaadato waaye nin iyo dumar kii doonaa ha dhinto qof baa dhintay gabar uu dhalay buu ka tegey waa hal gabara kala bar bay leedahay waa labo wa bintulibni bintulibni wiil gabarow dhalay iyana kala bar bay xoolaha qaadataa waa cinda faqdilbinti gabadhow dhalay markii la waayo agteeda qof baa dhintay nin iyo dumar wuxuu doono ha noqdo wuxuu ka tegey qofkaas dhintay gabar wiilkiisu dhalay gabar gabadhiisu dhashay maaha gabar wiilkiisu dhalay wey waay cinda fakdilbinti gabarow dhalayna lama hayo midou isagu dhalay ma joogto midou mid wiilkiisu dhalay baa la hayaa wowoy maayey gabadhaas wiilku dhalay iyana bar bay wax ku dhaxshaa kala bar soo laba gabdhood maaha kuwaan dambe ninkii hore waa zawj buu ahaa gabadhaana waa binta iyo bintul ibni wal-ukhtu walaal baa wax ku dhaxasha fii madhabi kulli muftin mufti kasta madhabkiis markii la qabto yaa madhab kasta mufti kasta oo culimmada islaamka waaweyne diinta taqaan ka mida madhabkiis markii la raaco walaashuna waxbay ku dhaxasha waay waluht fii madhabi kulli mufti waa ukhto shaqiiqa ah qof baa dhintay wuxuu ka tegey gabar walaashiis aabbihi hooyaba ay walaala ka yihiin kalabar bay qaadataa gabadhaasaa joogto wa bacdahaa waxaa gadaasheedaa ee la mid ah al ukhtu walaal allatii taasoo min al aabi aabba keliya ay walaala ka yihiin qof baa dhintay wuxuu ka tegey gabar walaashiisoo aabba keliya ay walaala ka yihiin walaashiis liaba ukhta min alab ukhta liaba uu ka dhintay kalabar bay qaadan cinda infiraadihinna can mucasabi can mucasibi arrintaasi waxa weeyaan arrintaasi waxa weeyaan markay niskaa qaadanayaan dadkaani waa cinda infiraadihinna keliyoobidooda agteeda markay ka keliyoobaan can mucasibin nin soo casabeeya markay ka keliyoobaan bay nis qaadanayaan wiil walaalkooda ma joogo gabar walaashoodana ma joogto meeshu waa shan qolo qolada nis qaadata wax raga nin baa ku jira waa zawj nin qabay islaanta dhimatay kuwa kaleo dhan waa dumar waase inay xabad xabad yihiin gabarow dhalay keliya haddii la waayo gabarow awoowe u yahay macnaha wiilkiisu dhalay dowdana waysun ahaan labo gabar walaashiisoo shaqiiqoo aabbihi hooyaba walaal ka yihiin waa gabar saddexaad gabar walaashiisoo aabba keliya walaal ka yihin afartaa waa dumar iyo zawjka shantaa mid kastaaba yaa nis buu qaadanaya waa cinda infiraadihinna keliyoobiddooda agtooda can mucasibin ay ka keliyoobaan mid soo casabeeya wiil walaalkooda waa inuusan jirin haddii wiil walaalkooda yimaado gabadhii maydku dhalay oo niska qaadan lahayd walaalkeed joogo iyaduna waa hal qori isna waa laba qori lidakari milu xaduluntayeyn bintulibnu waa sidoo kale ukhta shaqiiqa waa sidoo kale ukhta leaba waa sidoo kale walaalkeed haddii la helo haddii walaashood la helaana oo gabdhuhu labalaba noqdaan iyo ka badanna uluaan bayba qaadanayaan saddex meelood labay xoolaha qaataan ee nis meesha waa ka baxaya laba gabdhoodoo dhalay laba gabdhoodoo wiilkiisu dhalay laba gabdhoodoo walaalihiis aabbihi hooyaba walaal ka yihiin laba gabdhoodoo walaalihiisu aabba keliya walaalo ka yihiin iyo wixii ka sii badan day doonaan toban gabdhood ha noqdeen shantaa qolaa nis wax ku dhaxla ayib marka zawjku dee isagu cinda infiraadiina keliyoobiddooda agtooda can mucasibin isaga cid laba zawj maba jiraan isagu waaba iska keligi isagu zawj cid labaysaa maba jidho waa halkaa nin waaye kuwaan kale shuruud baa jidha shuruuddaa waxaa ka mid a zawjku isaga waa garatayo farac waaria waa inuusan jirin gabadhaa dhimatay waxay dhashay iyo wiilay dhashay wuxuu dhalay la garay gabadha uu maydku dhalay gabadha uu dhalay maxaa shardiga markay kala bar qaadanayso laba shard labada sharduba waa caddamiyeyn waa inaan la waado oo maxay ah gabar la siman waa inaysan joogin wiil la dhashayna waa inaysan joogin waa intaa keliya bintulibni usoo dhaadhac gabadhii wiilku dhalay saddex shardi hal shardi baa loogu darayaa saddex shardi gabar la siman waa inaysan jirin oo walaasheeda wiil walaalkeeda mucasiba waa inuusan jirin cid xijaabto oo meydku dhalada wiil ama gabar meydku dhalayna waa inaysan joogin ka xiga ilaa iyada wiil baa dhalay kii meydku dhalay wiilkau dhalay ama gabadha u dhalay waa inaysan joogin sidaan wiilku dhalay markay qaadanayso niska wiil meydku dhalay iyo gabar meydku dhalay waa inaysan joogin labada kalena tii hore kala midta waa labadii shardii hore ukhta shaqiiqaah gabar walaashiisa abiy hooya walaalka lihiin afar shardi bay leedahay wiil walaalkeeda waa inaysan jirin gabar la siman oo walaasheeda waa inaysan joogin meydka asalkiisa aabbihiis meydka waa inaysan joogin meel aabba joogo gabar walaali wax kama qaadato aabba meelu joogo walaal wax kama qaato yaa aabba waa inaysan joogin meydku wuxu dhalayna waa inaysan joogin waa afar asalkii meydka waa inaan lahayn aabbihii ah faraciisana waa inaan lahayn wiil iyada la dhashay ama gabar la dhalatayna waa inaan lahayn waa intaa keliya uqtal liaba midda aabbaha keliya walaala ka yihiin afartaa shardi hal xabbaa loogu darayaa afartaa la soo sheegay waxaa ku daraysaa gabar shaqiiqaada ka xigta waa inaysan joogin iyadu waa liabe tii meydka ka xigto aabbiyo hooyaba la wadaagta waa inaysan joogin markay niska qaadanayso waa kaasa taa waa inaysan joogin shantaa qolo waxay wax ku dhaxlayaan waxa la yidhaahdo nis nisku meesha u yar oo ka baxay waa labo laba barkeed baa nis ah waa kow hal wey waayo awal waxaynu soo dhisnay wax la yidhaahdo raggii oo dhan oo kulmay masalaan ka timid dumarkii oo dhan oo kulmayna masalaan ka soo dhisay darsigeenna xalay waxaa kaloo ku jiray faralyaalka kitaabka lagu caddeeyey inay lix yihiin wax ka ziyaada ah oo faral kalea kitaabku sheegana inuusan jirin halkaa waxaa jidha marka waxaynu nidhi laba qaab oo saddex qaab weeyo mid kitaabkaa kuu qoran nis rubuc nisfu rubuc ulu sudus ulfan inaad sidaa isticmaasho ama inaad isticmaasho dariiqatu tadalli wax la yidhaahdo oo degaandegid ah ama inaad isticmaasho dariiqatu taraqi oo korkorida labadaa dariiqo ka noo dambeeyaan magacooda kale sii hayso waxaa jira dariiqatu tawasud oo labadaba ka sii habboon oo waxaan dhahaynaa arrubucu wdicfuhu wa nisfuhu kisaabtan lixdaa saddex iyo saddex buu kala socdeen moogta rubuca iyo niska iyo ulunku qayb bay ahaayeen uludka iyo suduska iyo ulufaankuna waa israacaan waxaan dhihi dhahaynaa marka kisaab yaraan soo saaraynaa arrubuc sideed maxaa u rubuca sideed afar meelood u qaybi waa laba soo maa labaa u rubuca rubuc aan sheegayna waa kaa alrubuc wa dicfuhu rubuca labalaabkiisa laba laban laab afar soo maa afar sideed maxay u joogtaa kalabar nis aa afar sideed kalabar bay u joogtaa maqrajkii nisku waa noo soo baxa markaan yidhi wa dicfuhu rubuca awal baan ku dhawaaqa oo waa labo wadicfuhuna laba aan laba laabna weeyo afar bay noqoto waa sideed barkeed yana waa haysanaa wa nisfuhu rubicii labada ahaa niskiis laba maxaa nisa waaxid xabad soomaa xabaddaa sideed maxay u joogtaa umun waxaa dhihi kardhaa alrubucu wadicfuhu wa nisfuhu saddexdii tirsidaa kuu soo galay dariiqatu tawasud wey tadalli iyo taraqi mayna aadin lixdii saddexdaa halkaa soo galay uludka waa imaada waxaa leedahay aulud wa dicfuhu wa nisfuhu hadda anaa kuu kala qaadaya kitaabku wuxuu leeyahay alrubucu waulud wa dicfu kullin wa nisfu kullin kitaabku saasuu leeyahay laakiin si aan loogu daalin oo loogu wareerin baan anuu kala qaada waxaan leenahay aulud lix ulu maxaa u ah saddex meelood meel lix labo saddex meel haddii loo qabsho meesha hoose looma ulukii waa haysanaa alulu markaan nidhi waa labadaas lida labadeedaas wa dicfuhu haddaan laba jibaarno labana afar sooma noqon lix maxay u joogtaa afar uluaan saddex meelood labo laba iyo laba wey laba keliya lixdii ka hadhay uluaan wa nisfuhu labadii ulufka ahayd niskeed oo xabad ah lix maxay u joogtaa sudus waa haysanaa hadda waa garatae yaa xisaab reer baadiyen ba hayda waxaa dhahdaa alrubucu wathulutu wa dicfu kullin wa nisfu kullin kitaabkaa kuu qoray haddaad kusoo aragto waxaa laga maanta inaad islahayd waxaan maxay yihin meesha ku qoran labadan dariiqoo kalena dee hadda hameenba inaan qaar sheegno mooyaane waxaa waa tadriij ama tartiibin baan doonaynaa inaan ku galno fadhigan oo aan qofkii maarata bilow ku yahay aysan iskaga dhex yaacin alrubucu wathulutu wa dicfu kullin wa nisfu kullin darajadan waxay u fiicnaat marna kor ba aada marna hoos daraqigi tadaligi midba dhinac ka haysataa ya dariiqatu tadallina maaha taraqina maaha waxay labadii dhinac midba dhinac bay ka haysataa alrubucu wathulutu wa dicfu kullin wa nisfu kullin haas wata waay sidaa marka ay tahay baababka muhiimka ah kaa hadda caawa halka aan ka bilownay baa ka mid ah nis yaa wax ku dhaxla baa lagu dhehi karaa nis yaa qaata shanqolaa wax ku dhaxasha waa inaa dhahay tiri zawj waa ninkii gabadha dhimatay qabay lagaaga hari maayo zawj laba marna nisba wax ku dhaxlaa marna wax kuma dhaxlee waa inaa sheegtid markaan ilmo jirin weled iyo wiil weled uu dhalay markaa weye marka kale maaha oo niska qaadanayo waa inaa shardiga kuu xiranya ee nin kastoo waxaa iskiisi dhintay nis iska siin mayse waa nis qaadanay yaa gabadhii meyd ku dhalay oo walaalkeed iyo walaasheed midna is joogin saasaa kuu dhigan walaalkeed iyo walaasheed midna ma joogo gabadhii wiilka meyd ku dhalay sii dhalay bintulibni walaalkeed iyo walaasheeda ma joogaan meydkan waxu dhalayna ma joogaan ukta shaqiiqa sidii oo kale shuruuddii baa saa usoo wadas walaalkeed ma joogo walaasheed ma joogto aabba ma joogo meydku dad uu dhalay kama tegin waka ukhta leaba intii oo kale afartii hadeer oo loogu daray ukhta shaqiiqaana waa inaysan joogin haadaa huwa waa kaas ayib waxaa noo harsanaa markaan laba masalo hore soo dhisnay raggii oo dhan oo isku yimid oo gabarha zawjaa dhimatay iyo dumarkii o dhan oo isku yimid oo nin zawja uu dhintay laba masalo oo kalea noo harsanay labadaa masalo oo kale waa raggii oo dumarkii oo isku wada yimid kulligood waayo ilaa zawjada dhimatay maaha gabadha xaasaa dhimatay rag wax dhaxlayaana waa joogaan dumar wax dhaxlayaana waa joogaan zawjaa dhimatay ama rag iyo dumarkii oo dhan baa isku yimid ilaa zawjkii mooyaane isagii baa dhintay meydka dhintayba qofka dhintay waa isagii labadaa masalo baa inoo harsanaa marka hadday saa dhacdo waxaa wax dhaxla labada aabe laba aabe ma jiraan waa aabihi hooya baabu taqliib abawaan waa aabihi hooyo rag iyo dumarba hadday isu yimaadaan aabihi hooyo ibni iyo bintu wiilkii meyd ku dhalay iyo gabadha u dhalay soo afar qof maaha aabihi hooyo wiilkoodii gabadha iyo axadu zawjeyn labadii isqabtay hadba kan dhintay maaha kan jooga shantaasaa wax dhaxla aabihi hooyo ibni binti axadu zawjeyn shantaasaa wax dhaxla bes waayo masalada hore mid baan qaadanaynaa masalada hore labaiyo toban bay ka imaanaysaayoo waxa weeyaan islaan baa dhimatay maxay ka dhimatay aabbaheed hooyadeed wiilkeedii gabadheedii ninkeedii aabbaheed iyo hooyadeed wiilkeedii iyo gabadheedii iyo zawjkeedii bay ka dhimatay waa ka wiil baa meesha joogee aabbuhu waa reere sudus hooyaduna waa reere sudus sudus iyo sudus magacood labada xisaabood markaan isku fiirino darsigeenna xalay waa tamaasud uktufiya biaxadihima mid baan qaadanaynaa mid baan qaadanaynaa mid baan ugu filan lix baan wadanaa wey bintada iyo ibniguna waa casabo oolaha soo haray qaadanayaan waxayse leeyihiin lama dhahayo wixii xerada ku soo haray leeyihiin mana qadaan howlo iyaga kama dhammaanayaan oo way qaadanayaan zawjkii ninkii islaantaan dhimatay qabay ya awlaad baa meesha joogta moogta ibn iyo binta ayaa jooga waaba kan hadda markuu niska qaadanaya maaha marakan rubac buu qaadanaya afar meelood meel marka rubucu tirada u yaroo ka baxo soo afar ma aha tirada u yaroo ka baxo waa afar dayib waxaa la samaynayaa afar iyo lix isku fiiri matamaasul baa mada matadaakhul baa ma isgudagelayaan mada afar iyo lix tawaafuq weeye tawaafuqaas weli waa nooca tawaafuqun binis mid barkii midka kale kulligu ku dhuf labo oo afar barkeeda waxaa ku dhufataa lix waa imis labaiyo toban labaiyo toban maxaa u sudusa baa leedahay dadkiioo dhaxalka lahaayo waxbaa qof kastana sidiisaa la siinaya ha yimaado laba iyo toban sudus waxa weeye labaiyo toban markaa lix meelood u qaymis meel ahaan labaiyo toban waa laba lixaad soo maha lixdiiba xabad baa sudus u ah dii macnaha la kala labaiyo toban maxaa u sudus labo aabbahaasi odayga weynaa reerka zuulka ka ahaaya waayo labaiyo toban maxaa mar labaad sudus u ah laba kale oo yada si likulli waaxidin minhuma sudus fii nafsi alqur'aan waayo labaiyo toban maxaa u rubucah ninka zawjkaaba wax ku dhaxalaya rubuc waa afar meelood meel waa saddex labaiyo toban waa saddex meeloodoo beer saddexa saddex iyo saddex saddex iyo saddex saddex waxaa siisaa zawjkii gabadhaan dhimatay qabay saddex lagu daray labo lagu daray labo waa imis toddoba soo maa howli maxaa soo haray albaaqi khamsa shanta ayaa leh wiilkii iyo gabadhii wiilku waa laba madax gabadhuna waa madax waa madax lidakari midla xadiluntayeyni waay shan u qaybi saddex uma qaybsanto ka jabandhe aas shan u qaybi saddex jajabna ma ogola uma qaybsamayso masaladu markay halkaa marayso tasxiixulmasaa'il wax la yidhahdaa jira waa la tasxiixinaya meelay ku caafimaaddaa la geynaya oo xaggee ah wax dhibla maaha dadka wax ka jabeen dadka wax ka jabeen madaxyadooda waxaa ku dhufataa masalada asalkeedii dadka wax ka jabeen waa intee qof waa laba qof oo wiilkuna laba madax yahay gabadhuna hal madax saddex madax weeye marka wiilku laba qori sooma qaato gabadhuna qori saddexdoodii madax masalada asalkeediioo labaiyo toban sooma ahayn saddex labaiyo toban ku dhuf soddon iyo lix waa saddex meelood beer labaiyo tobana waa laisla yaqaan intaas saabihii waaweynaa weli lama gelin waa meelo dhowdhow waaye soddon iyo lix soomaa soddon iyo lixdaas baa waxaa leedahay nin kasta oo masaladii horeoo labaiyo tobanka xoola ka qaatay waxaanu siinaynaa xoolahow ka qaatay oo aan ugu dhufannay dadkan madaxyadooda wixii masalada jusu sahmigeedii wixii masalada lagu kor yeelay aabbuhu muxuu ka qaatay labaiyo tobankii sudus oo laba ah dadkan madaxyadooduna soo saddex maaha wiilkoo laba madax iyo gabadhoo madax labadii saddex ugu dhufay lix buu qaatay hooyaduna labay ka qaadatay soo maaha sudus ahayd ummadu labadii saddex ugu dhufo saddexdu waa wiilka labadiisa madaxi gabadha madaxeeda saddexdu waa maxay hadhihi iyana saddex laba ugu dhufo soo lix maaha lix iyo lix bay aabihii hooyadii qaateen zawjkii masaladii hore rubuc buu ku lahaa oo saddex ah masaladaanna waxaa lagu dhuftay soo saddex ma ahayn saddex saddex ugu dhufo sagaal isna sagaal buu qaatay sagaal lagu daray labaiyo toban waa imis waa koob iyo labaatan lix iyo soddon maxaa soo haray koob iyo labaatan laga jaray ya shan iyo toban soo maa ilahay qayb wanaagsanaa nin laga sheegay shan iyo toban saddex meeloodoo siman u qaybiyo laba wiilka sii midna gabadha sii wiilku muxuu qaadanayaa toban gabadhuna shan lidakari mil xadiluntayn laba qori baa wiilku qaatay waa labadaa shanaad oo tobanka haddaa rabti inaad hubisidna xisaabaha hubin wax la yidhaha sooma jiro inaad saxanta iyo in kale xoolaha wiilkay gabadha u soo haray iyo madaxyadooda marka laysku dhuftaa wiilku waa laba madax gabadhuna waa madax soo saddex maaha xoolihii ka jabay ku dhufo oo shanta ahaa saddex lagu dhuftay shan shan iyo toban waa xoolahaan haysan xisaabta waa saxanta hada wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam